xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweyne qoorqoor oo kormeeray fariisimaha ciidamada dowladda ee degmada xardheer ee koonfurta gobolka mudug faahfaahinno kasoo baxaya dab khasaare geystay oo ka kacay suuqa bakaaraha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland oo kusii siqaya deegaana horle oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamadii dhowaan laga keenay dalka eritreya oo qaybtooda ku wajahan yihiin dhowaan deegaanada jubbaland si ay qayb uga noqdaan howlgalka ka socda deegaanada jubbaland akhbaaraadka dibaddana warka duur waxaad ku maqli doontaan banaanbax looga soo horjeedo israa'iil oo ka socda magaalada talaafiif ee dalkaasi israa'iil intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo axada waana labayo labaatanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari koorkoor ayaa kormeeray fariisimaha ciidamada ee degmada xaradheere madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari ee koorkoor oo ku sugan degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug ayaa kormeer ku tegay fariisimaha ciidamada xooga dalka iyo ciidanka daraawiishta galmudug ay ku leeyihiin deegaano hoostaga degmada xaradheere madaxweyne axmed cabdi kaariye koorkoor oo maalmahan joogay degmada xaradheere ayaa waxa uu saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo kuwa galmudug ku bogaadiyey guulaha ay ka gaareen howlgallada lagula dagaalamaya al-shabaab ee ka socda gobolka mudug madaxweynaha galmudug oo la hadlayay ciidamo ku sugan furinta dagaalka xaradheere iyo deegaanada hoostaga degmadaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamadu ay dardargeliyaan howlaha socda kormeerka uu sameeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye koorkoor ayaa waxaa ku weheliyey saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka iyo kuwa daraawiisha dowlad goboleedka galmudug ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka ayaa maalmo ka hor la wareegay degmada xaradheere ee gobolka mudug oo sanado badan ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana degmadaasi lagu qabtay kulan looga hadlayay xaqiijinta ammaanka ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta jubbaland ayaa kusii saqaya deegaano horle oo ka tirsan gobolka jubbada hoose dhinaca kale ciidamadii dhowaan laga keenay dalka eliteria ayaa qaybtood ku wajahan yihiin dhowaan deegaanada jubbaland warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cabdulle maxamed maxamuud ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland ayaa howlgalla ballaaran saacadahayna kasoo gudubna waxay ka sameeyeen tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ciidamadan ayaana waxay u suura gashay inta howlgallada ay wadeen in gacanta ay ku dhigaan deegaanka janaac cabdalle oo ka tirsan gobolka jubbada hoose islamarkaasna duleedka ka xiga magaalada kismaayo caasimadda sida kumeel gaarku ah dowlad goboleedka jubbaland iyagoona xilligani ku wajahan deegaano kale xildhibaan ismaaciil cabdi keer oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland oo waraysi siiyey idaacadda cadaada xarunteeda muqdisho xildhibaanku ayaana wuxuu sheegay in ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland ay ku wajahan yihiin deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose wuxuuna sheegay in howlgalladan maalmihii ugu dambeeyay abaabulkeeda ay socdeen
howlaha way socdaan saad og tahay shalay janaac cabdalla ee ciidamadii ay la wareegeen la wareegtiina way iskaga carareen ay waxooda carar iyo dhaga rabaan maata ka wada ciidamada xooga badan ayaga lama dagaalama karaan waa ogayaan ayagaba dhanka kale cabdilabiro janaac cabdi waxay kati ku hayaan meesha la yidhaahda jamaama arkeeda weli magaalada ma garan laakiin boodka agteeda joogaan dhankan kalena maaragtaye ciidamada xag ka soo baxay ilaa iyo beerxaanay maaragta ayagana ciidamada kale maarata ayaa joogo kolley marka diyaargarowgii waay weli maarata xabad masore meesha mata waa iska cararhayaan waa ciidanka la dagaalamahaya male dhagaftooda badan dhagaftan hadda ciidamada jubbaland waaba loo tababarya waa ognahay marka hadduu ilaahay yidhaahda marka waxaa waxaan kuu sheegayaa in maarata mar dhow maarata hadduu ilahay yidhahda khawaariijta jabooyinka laga cirib tir doono dhaqdhaqaaqay baryahan way socdeen dhobley diyaar waay afmadu diyaar waay ilaa xagga maarata dhankaas xagar hadduu ilaahay yidhaahda meel mar istaagi kara xabad iska dhaarahaya qaraxyo iyo waxaas la dhumanaya waxa dagaalamaya maaha waxay dagaalamaya maarata wax meelahaas ka maarata wax meelo gelgelinaya wax lacagta baadka u qaada ayaa maarata meelahan joogo lacagta baadka marka meelihii maarata jibooyinka maarata ay ka xukumayaan waxa waye janaac cabdal lacagta ay ku qaadayaan meeshaan dhowr shan jid baad kugu baataa meeshaan shalay lala wareegay marka hadduu ilaahay yidhaahda maarata wajahada ilaa iyo maarata buala gobolkaas ayaa aan ku socnaa ma garan janaac cabdal ay la wareegeen intana jamaama kaadka u saaran yihiin hadda koley saacaa soo socda hadda maarata waa malayna inaan wareegi doono iyadana dhinaca kale isagoo sii hadlayay xildhibaan ismaaciil cabdi keero ayaa wuxuu bidhaamiyey in ciidamadii dhowaan laga keenay dalkaasi eliteraya ee xilligani ku sugan magaalada muqdisho in ay soo gaari doonaan deegaanada jubbaland si ay qeyb kaga noqdaan howlgalladani xilligani ka bilowday deegaanada jubbaland si gaar haneed gobolka jubbada hoose sidoo kalena wuxuu fariin u diray siyaasiyiinta xilligani siyaasad ahaan kasoo horjeeda madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ciidamada dawladda ay kusoo tababartay wadanka eliteria may waa kusoo wajahan yihiin weli hadda maarata sir waaye maarata waa kusoo wajahan yihiin laakiin hadda anagaa bilownay ayagana maarata maanta waa berri kuma dhahay caawa kuma dhahay laakiin waa naga taagan yihiin magarata marka taas waa hawl ciidan oo laakiin anagaa maarata waa shabalina maarata khawaariista muddo badan ay meesha maarata waxaa wadanka faraha looga qaaday shibaa laga dhahay ummadii bay dhibeen waxay deegaankaas bu-aala shantiisa degmo ilaa jubbooyinka waxay meeshaan jiray hal xabo waxay imaadeen maarata kabasuuma iyo ismaaciil imaadeen ummadii way soo saareen ayaga soo soo talaan kusiinaya waxa waaye midna maarata maanta nin kasta cadowga maanta jira waa al-shabaab cadowga al-shabaab in waddanka laga baadiyo maanta cadowga jira kaasoo annaga duulan isuma dhihin siyaasadda waa siyaasadda waktigeeda haddii meel maartaay een wa muddo muddo ay ku eg tahay in siyaasaddaas maartaay iyaga maartaay oo korob ay mar- mardir ay wataan inay iska ka baxaan cadowga wariska lala dagaalamo waddankana laga sifeeyo markaasa maarta xalka markaasuu imaanaya annaga isma haysano il- isma qala hayno إذا شعبك بناك فلو قال شعبك أنت بلادنا ما كان شعبك بلادنا كذب ما رتب حقوق باقي إن ما رتب يعني بس أمانة وهم تحير وإحنا قد حير ما رتب يعني كواس ما إذا ما رأي بدين دولة ما رتب حاجة شيء ولا جه هذا علماء وديك أريال كان هذا سياسي حاجة سياسي هذا ما كل حاجة جرنا إلا عليها رجيها لكن عدو مرة كره وصار قد كانوا هوا يعني خوريش تل شر استرنا ما هذا هذا هذا هذا واحد سياسة ولا هذا هذا يبلع ولا تعطى طيب إذا أهل بيك تاجنا قال روح اللي هو الأركيسي cadowga maanta jira oo lala maartaay oo maanta waddanka in laga badbaadiyo u raabaan reergeeda laga badbaadinayo reer baydhabo laga badbaadinayo bad- badbaadi maanta waxa waaya in laga badbaadiyo cadowga maarataay een qawaariista in laga badbaadiyo waddankaasa xaqa maarata wax ka- waddan kaloo furmaray maanta
si kastaba ha noqotee jubbaland deegaanadeeda waxay qayb ka tahay meelaha inta badan al-shabaabku ay ku xoogan yihiin hase haatee xilligani waxaa la dareemayaa in si weyn halkaasi ay kaga bilowdeen howlgallo dardar leh cabdalle maxamed maxamuud redio cadaado muqdisho faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dab khasaare hantiyad geystay oo ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho dab xooggan oo geystay khasaare hantiyad ayaa xalay ka kacay qaybo ka mid a suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho gaar ahaana qaybta lagu iibiyo maacuunta harqaanlayaasha tafaariiqda dahabka iyo malabka dabkan oo socday saacado xiriir ayaa lagu guulaystay demintiisa abbaara kowdii iyo barkii saqdii dhexe ee xalay waxaana deminta dabkaasi ka kacay suuqa bakaaraha iska kaashaday maamulka gobolka banaadir gaadiidka dibdamiska iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay qaar ka mid a ganacsatada lahaa goobaha ganacsiga ee gubtay oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in dabkan xoogan uu baabi'iyey goobo fara badan oo ganacsi islamarkaana lagu waayay hanti fara badan oo ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare macalin mahdi oo ku sugnaa goobta dabku ka kacay ee suuqa bakaaraha gaar ahaana qaybta dahablaha ayaa ciidanka amniga ee booliiska faray inay sameeyaan feejignaan dheeriya inta lagu guda jiray deminta dabka suuqa bakaaraha warar la helaya ayaa sheegaya in dabka ka kacay suuqa bakaaraha oo markiisii hore ka bilowday koronto ku jirtay goob maqaayada si kastaba dhowr jeer oo hore ayaa waxaa sidaan oo kale suuqa bakaaraha uga kacay dab geystay khasaare hantiyeed weli dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan warka duhur ee raadiyaha cadaado markaana akhbaaraadka dibadda dad ka badan boqol kun oo qof ayaa la filayaa inay ka qayb galaan mudaharaad ka dhacaya waddooyinka magaalada tel aviv kaasoo looga sii horjeedo qorshaha dowladda ay ku dhimayso awoodda maxkamadda sare ee israa'iil hogaamiyaasha mucaaradka ah ee ra-iisul wasaarihii hore iyo libid iyo siyaasiyiin kale ayaa la filaya mudaharaadkaasi ka qayb qaataan dadka kasoo horjeeda qorshaha dowladda ay ku dhimayso awoodda maxkamadda sare waxay ku tilmaameen inay tahay mid wiiqaysa dimuqraadiyadda israa'iil booliiska israa'iil ayaa heegan la geliyey si ay uga hortagaan mudaharaadyada dowladda looga soo horjeedo oo la filayo inay ka dhacaan waddooyinka magaalada tel aviv si ay isugu diyaariyaan taageerayaasha dowladda ay siyaasadooda midigta tahay oo taageersan isbeddelka la qorshaynayo in lagu sameeyo awoodda garsoorka ayaa iyagana la filayaan isku soo bax dowladda ay ku taageerayaan ay dhigaan warkii duhur dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarke maxamed maxamuud aa idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doonaa maanalla